beriga waxaa jirtay sheeko la dhaho atoor iyo maruudi waxaa jirtay atoor baa wax jeceel ay ka cabaan habar dugaag oo dhan ayaa maalin maalmaha ka mid a waxaa ka cabeeyey sagaaradii iyagoo sagaaro badan oo ay ka wada cabayeen ayaa waxaa u yimiday maroodi sagaarada waxaa ku jira atoor oo la dhaho wiika lab ama yacda talab ee sagaarada kadib marka atoorkiiba intuu waxaa geeska ku taagay geed ayuu yidhi maanta ceelka cidaan aniga ahayn kama cabayso maroodigiibaa wuxuu ku yidhi warmeena ceelka ka cabo aan anaa aan ka cabay ii bannee kadibna aan kuu qodo aan weyneeyo anigu maalin markaan cabo toddobaad baan ka maqlaan adiga hadee jeer iska dul jooge iska dul joogo ii bannee markaasuu ku yidhi may maanta ciddii nina ka cabaysa mooyaane intuu fidhay oo saa lagu dhuko kakaahay bui maanta nin ninbaa ka cabaya cidaan aniga ahayn meesha kama cabaysa maanta anaga haysan maruudiga waxaa la yidhahdaa wuxuu isku dayay inuu wax fahansiiyo markiibuu ku yidhi war calaacalka badan iga daayo haddaad nintaad ka cabayso kaalay meesha ku soo dhac wuu ka hortegey waxaa la dhahaa wuxuu qaaday gacankiisunbuu ku qaaday in yaroo saaladiisiiyo atoorkii yaroo soo ordaya inbuu gurada kaga dhooban kadib dee intii baa dhuka ku masaxday atoorkii marka waxay dhahaan oo halkay sagaaradu ka keentay sagaaradana sagaaradii kale baa shirta waxay dhaheen duqeennii waxaa lagu dilay saalo waa inaynu inaguna saalada ururinaa kadib aynu ku cisho murudiga ku dhoobnaa sidii waxay dhahaan halkan xaarkan ay aasisa isku soo ururinaysa halkiiba ka keento waxay u urursanaysaa muruudigiiba u saalo urursanaysaa waa sheek xarre la malaawaalay oo manaa qaabkay markii waxay ka qiyaas qaateen sagaaradii oo xaarka ay ururinayso qisadaasaa kusoo dhacday saa darteed inay aarsata bay rabtaa wax xaarka u ururinaysa bay dheheen